gobolka jubbada hoose waxa uu ka mid yahay meelaha ugu hodansan xagga kheyraadka badda ah xeebaha gobolka oo dhererkoodu gaarayo in ka badan boqolaal kiiloomitir ayaa leh noocyo badan oo kalluun ah iyo kheyraad kale oo badeed qayb weyn oo ka mid ah bulshada deegaanka waxay noloshoodu ku tiirsan tahay kalluumaysiga laakiin sanadadii u dambeeyey waxaa soo kordhayay cadaadis xooggan oo ka imaanaya kalluumaysatada ajaaniibta ah ee sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya badda gobolka kalluumaysatada ajaaniibta ah gaar ahaan duunyo waaweyn oo laga leeyahay dalal shisheeye ayaa si sharci darro ah uga kalluumaysata biyaha soomaaliya iyago oo aan haysan ruqsado kalluumaysi kalluumaysatada maxalliga ah waxa ay isticmaalaan duunyo yaryar iyo qalab dhaqameed halka ajaaniibtu ay haystaan duunyo waaweyn oo leh qalab casri ah taas oo ay caqabada ugu weyn kala kulmaan kalluumaysatada maxalliga ahi haddaba qaar ka mid ah kalluumaysatada gobolka jubbada hoose ayaa idaacadda waamo uga warbixiyey dhibaatooyinka ay kala kulmaan kalluumaysatada ajaaniibta ah ee sida sharci darrada ah ku kalluumaysanaya waan ku dhowahay idaacadda waamo kalluumaysatada sharci darrada dhibaatooyin badan ayay ku hayaan kalluumaysatada waxaana ka mid ah shabaagihii ay ka jaraan kalluunkii ay xaalufiyaan dadkii ay soo dhibaateeyaan iyaga waxyaabo badana lagala kulmaa dhibaatooyin badana lagala kulmaa iyaga laftooda dad kalluumaysatada ah shabaagihii inay jaraan markay jaraan kadibna waxba loo qabanin qofka dhibso kumaaha ninka shabaagihii u gatay haddii laga jaro
bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhaha bashiir maxamed cabdi sharci darra aada u fara badan baa ka jirta meesha kalluumaysiga dadkii doomaha lahaa ee shaqaysanayay wax badan baa haysto caqabada kow waxaa ka mid a shabaagta ay dhigtaan inay kalluumaysada maraakiib ajnabi ah inay gooyaan kalluunkii loogu talagalay yaryarka ahaana inay xaalufinayaan waxaad arkaysaa markaad taagantahay hadda kibooro kaleeto isku darka ilaa jaballada ka horeeya jasiiradaha yararka ee hal jasiiradunbaa xaggaa inaga xigtaa isaga oo xaabsanahaya oo ukuntii u dambeysay qaadahaya ayaad arkaysaa ama saddex ama afar ayaga oo saa isku garab taagan baad arkaysaa doomihii marka yararkaa oo dhan way bixilaayihiin xilligan hadda kolley waa badxidhankiibaa hadda lagu dhex jiraa wax laala wax hadda kalluumaystada yararkaa wax bixi karaa doomaha yararkaa ma jira laakiin caqabad badan baa halkaa ka jirta waxaa dhacdaa marmarka qaarkood kalluumaysatoga ayagoo faaruqo inay doomuhu iska soo noqdaan oo shidaalku ku go'o sababtoo tahay aagay ka kalluumaysanahaya oo dhan xalay oo dhan buu qaaday waxba iyadoon jirin baa laga yaabaa shabaagtii say u taalla inay iska soo noqdaan kolley caqabooyinka aanu aragnay intaasaa kow ka ah waxaa looga baahan yahay dowladdu jubbaland kolley way dadaalaysaa inay dadaalka sii muujiso kalluumaysatadana waa dada muruqmaala oo nolol maalmoodkooda ka raadsada badda sidaa darteed waxyaabaha caqabada ku ah inay ka hadlaan oo ay awaamiir ka bixiyaan intaasaan kulley codsanaynaa